Munaasabaddan oo ahayd mid lagu daahfurayay adeegga Bajaj Kaabe kaasi uu taabagelinayay isbitaalka Al Caasim ee magaalada Muqdisho. Adeeggan caafimaad ayaa ah mid bilaash ah kaasi oo caawin doono bajaajleyda iyo dadka danyarta ah kuwaasi oo iska diiwaangeliyay isbitaalka Al Caasima. Doctor Mustaf Maxamed maamulaha guud ee isbitaalka Al Caasima ayaa ka warbixiyay ujeedka loo hirgeliyay adeeggan caafimaad.
barnaamijka bajaaj kaabe haddii een, fikirkiisa aan wax yar sharaxaad ka bixiyo een, sida aa ujeediin waa kelmad ka kooban bajaaj iyo kaabe Een, bajaajtu waa bajaajkii la yaqaanay oo bajaajta dadku ay raacaan oo dadka oo dhan b lka hadda u badan Een, kaabana waa kelmad soomaali ah oo loola jeedo in bajaajleydii la kaabo ama een, la, la caawiyo Een, marka fikirka wuxuu daaran yahay in eh, maadaama eh, bajaajleyda ay yihiin dad eh, nolol maalmeedka daily een, eh, nolol maalmeedka ah een, ka shaqeeya oo xoogsato u badan Een, mustawa ahaanna maaragtay eh, mustawaheeda uu uu hooseeyo dhaqaale ahaan Een, ayaan ku sameynay diraaso een, annagoo kaashanayna guddi bajaajley een, oo ayagana aan isla sameynay eh, maaragtay eh, een, diraaso isla sameynay ku saabsan een, wadaci ahaan dhaqaalahaas ay yihiin iyo baahida ay u qabaan caafimaadka iyo culaysaadka ay ku qabaan markii isbitaallada ay tagaan dhanka qarashaadka Ee, annagoo arrintaas ka duulayno guddigii waxaan sameynay baarisaan sameynay dad badanaan la tashanay ee, bajaajley badanaan aan diiwaangelino aan suunay Een, waxaa noo soo baxday in runaantii arrintaas gaab weyn uu ka jiro Een, helitaanka baahida caafimaadka ee bajaajleyda u qabaan ayagoo een, culays ku qaba dhanka qarashaadka Qaar ka mid ah martidii kasoo qayb gashay daafurka barnaamijkan ayaa bogaadiyey.
daafurka barnaamijka bajaaj kaaba oo ay sheegeen in baahiyo weyn ay u qabeen bajaajleyda muqdisho annaga waxay noo tahay farxad iyo raynrayn inaan ka soo qabno kalano kulankan qiimaha badan oo isbitaalku uu ku shaacinayo ama uu ku sheegayo inuu ummaddiisa wax u qabanayo ama dadka danta yar ee ka mid a shacabka bulshada soomaaliyeed inuu u qabanayo maxay ahaydey garab inuu siinayo Een, in bulshada inteeda tabarta yar ama jeebkeedu uu liito garab la siiyo oo loo sameeyo waxyaabo oo tasiilaada waxaa weeye dadku ma wada gartaan dadku ma wada gartaan in yar uunbaa garata alcaasima marka waa hormuud eh, runtii eh, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxa ay suubiyeen Eh, xaqiiqatan eh, waa wax cajiiba in qof boqol doolar lagu daaweeyo konton laga qaado waxay u dhigantaa ma- lacag la'aan inay tahay ajali xasan allah ka siiyo runtii alcaasimo waxqabadkooda ee runtii maalinba maalinta ka dambayso kor buu usii kacayaa waayo waxay u fikirayaan bulshada soomaaliyeed adeeggan caafimaad ayaa waxa uu caawinayaa gaadiidleyda mooto bajaajta ku shaqaysata kaasi oo door muhiima ka qaadan doono horumarinta iyo ilaalinta caafimaadka wadayaasha bajaajta